Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hirshabelle ayaa degmada Balcad ku qabatay munaasabad lagu daafuraya dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi waxaana ka qayb galay bulshada degmada odayaasha dhaqanka culumo-diin ururada bulshada rayidka mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle iyo marti sharaf kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa ka waramaya dhismaha golaha deegaanka dowladda hoose maxay macnahay leedahay oo dadka balcad in laga turjumaa loo baahan yahay waxay baahidoodu tahay dadka balcad waxay u baahan yihiin matalaad dadka balcad waxay u baahan yihiin cid mas-uul ka ah hadda maamul ay leeyihiin iyo hogaamiye fiican oo haddaba maanta munaasabaddan iyo gogashaan dhigay ogaada nin kursigiisa laysku haysto inuu gogol dhigaa ma fududo waa raganimo gooni wa marka dadka reer hirshabelle inay reer balcadooda noqdaan aan ka rajaynana insha allah aad iyo aad aa u mahadsantihiin waana noo furan yahay shirka waa ku talagalnay maanta inaan furno waa daahfurkii golaha deegaanka degmada balcad sidaasoonu ku furan yahay waxaa bilaaban doona shaqadii tiknikaalka farsamo yaqaaniinta gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa u mahad celiyey dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda dhismaha golaha deegaanka daahfurkii dhismaha golaha deegaanka ee degmada balcad reer balcad sharafay u tahay saan aaminsanahay anigana sharaf gooniya ii tahay maadaama xilligan joogay ay ku soo aaday in la dhiso golaha deegaanka ee degmada balcad waxaa u mahad celiyaynaa madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ee go-aansaday bulshadeedana waan ku qanacsanahay waxaan diyaar u nahay anigoo maamulka magaciisa ku hadlahay si gaare in dhismaha la gudagalo ee degmada ay diyaar u tahay bulshada ay diyaar u tahay maamulkan uu diyaar u yahay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka mid noqon doonta xarumaha loo qorsheeyay inay ka qabsoonto doorashada dhismaha golaha deegaanka